أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafareebka qodobbadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah muuse biixi iyo xasan gurguurte oo eedeymo hawada isku dhaafsaday iyo wiliyam ruutu oo ka laabtay sharcigii rabshadda ka dhaliyey kenya wararkii ugu dembeeyey ee xaaladda kenya ayaad faafareebka ku maqli doontaan qodobbadeenna kale waxaa ka mid ah kulan ballaaran oo u dhexeeyey qaar ka mida beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayada jubbada hoose iyo mas-uuliyiinta wilaayada oo dhowaan ku soo dhammaaday deegaannada joorre haddaba waxaa looga hadlay kulamadaasi iyo wixii ka soo baxay faafareebka ayaan idinku maqashiin doonnaa sidoo kale caawa barnaamijkeenna waxaannu ku soo qaadan doonnaa dagaalka ceelar annagu meesha la yidhaahdo ceel weef ayaan difaac uga jirnay meeshaas macadusley aan haynay qolada ciidamada ah oo kaleo meelaha degan garabkaan iskuyno dagaalkii markuu meesha ka dhacay meeshii kala farxadaa dhacay midka taliyaha ayuuna xukumaayo cabdilub caddi la yidhaahdo mid asagoo dhaawaca cararayo midka duqaasaana xukumaayey asigana looma cidaynoo meel cidlaha looga tegey xaaladina hadday cuslaatay in qof walbaahu nafteeda say u maaray karta ay u maaraysay meeshina waa laga kala hortay waa askari ka tirsanaa macawisleydii ceeldheer ee sida dirqiga uga badbaaday weerarkii barakaysnaa ee mujaahidiintu ay ku laayeen murtadiintii halkaa joogtay haddaba caawa barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa askarigan taa'ibka ah oo ka sheekayn doona wixii subaxaasi dhacay iyo cabsida haysata maleeshiyaadka murtadiinta qodobbada kale waxaa ka mid ah xaaladihii ugu dembeeyey ee magaalada khaza duqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta al aqsa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijkeenna ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaasheenna ayaa faafareebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan oo xiise badan hase yeeshee barnaamijka waxaannu ku daafuri doonnaa murtadiinta kale ah muuse biixi iyo xasan gurguurte ayaa bilaabay in mar kale ay eedeymo hawada isku dhaafsadaan iyadoo weli uu jiro khilaafkii xoogganaa ee ka dhexeeyey hogaamiyaasha maamulka ashaadala dirirka ah loogu yeero somalilan iyo kuwa kooxda ridada soomaaliya qodobkaas iyo qodob kaleoo ku saabsan wiliyam ruutu oo ka laabtay sharcigii rabshadda ka dhaliya kenya waxaan ku soo qaadan doonnaa xubinteenna hadalhaynta warbaahinta waxaa halkan ka soo jeedinaya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka barta waxaa maanta lagu faafiyey xogta weerar ka miin ah oo ciidamada mujaahidiintu ay u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah kuwaasi oo ku socdaalayay duleedka magaalada ceeldheer ee wilaayada galgaduud waxaana weerarkaasi lagu dilay hal askari oo murtad ah kaasi oo lagu magacaabi jiray bilish axmed carab waxaa sidoo kale barta lagu faafiyey xogta weerar qarax ah oo mujaahidiintu ay maanta la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa gudaha magaalada baydhaba ee xarunta gobolka baay dhimashadu waa hal askari oo murtada oo lagu magacaabi jiray antena halka ay ku dhaawacmeen laba kale oo murtadiin ah waxaan faysal oo markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa mareegta maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa muuse biixi iyo xasan gurguurte oo eedeymo hawada isu dhaafsaday inta badan hogaamiyaasha dabadhilifyada soomaalida ayaa xalay jeediyey khudbado ay ku soo beegeen waxaa loogu yeero dabaaldegga munaasabadda maalmaha xorriyadda madaxweynaha xukuumadda muqdisho xasan sheikh ayaa ka hadlay qodobo kala duwan oo ugu muhiimsanaa waxaa laga yeelayo m o u ga somalilan iyo etoobiya xasan gurguurte oo u muuqday in uu dhibsaday aaminidda inta badan dadka soomaalida ee ah in isagu uu etoobiya badda u saxiixi lahaa balse uu ka masayray in abiy uu soo maro dhanka muuse biixi ayaa arrimahaasi ka jawaabay wuxuuna beeniyey in uu damacsan yahay iibinta badda soomaaliya madaxweynaha xukuumadda muqdisho ayaa ku eedeeyey hogaamiyaha maamulka somalilan in uu damacsan yahay iibinta badda iyo beriga soomaaliya wuxuuna ugu baaqay inuu arrinkaasi ka joogsado dhanka kale muuse biixi oo hargeysa ka hadlay waxa uu xasan sheikh ugu goodiyey in aanay salaanta iska qaadi doonin wadahadal iska daayo maadaama xasan uu ka soo horjeedo heshiiska etoobiya iyo somalilan korneylku waxa uu sheegay in aanu marna heshiis la noqonaynin nin ka soo horjeedo waxa uu ugu yeeray jiritaanka somalilan howl baa inoo taalla waayo nin ku leh anaa ku leh oo anaa ku xukuma waxaynu eeganaa inuuma yaallo wadahadal iska daaye isa salaami mayno ayuu yidhi muuse biixi xuska maalmahan ayaa sannad kasta la qabtaa waxayse isweydiintu tahay dhulalka xornimada laga xusayaa xor ma yihiin inta badan magaalooyinka waaweyn ee dalka soomaaliya waxaa gumaysi ku haystaa ciidamo shisheeye oo u badan xabashi kinyaan iyo yugandhays kuwaas oo reer galbeedka wakiil uga ah dagaalka ka dhanka ah islaamka iyo ehelkiisa haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta lagu daabacay mareegta soomaali memo waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa william ruuto oo ka laabtay sharcigii rabshadaha ka dhaliyey kenya kadib kacdoon ballaaran oo ay sameeyeen dadka kenyaanka ah oo soo bilowday toddobaadkii tegey ayuu madaxweynaha dalka kenya william ruuto ku qasbanaaday in uu ka laabto qorshe dowladdiisu soo rogtay oo dhigayay in la kordhiyo canshuurta dadweynaha arrintan ayaa dhalisay foolkaano cara ah oo dadka kenyaanka ah ay ka qaadeen taasi oo keentay isku soo baxyo waaweyn oo ka dhaca inta badan ismaamulada uu ka kooban yahay dalka kenya william ruuto ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay gelinkii dambe ee maanta ku shaaciyey in uusan saxiixi doonin oo uu ka laabtay hindise sharciyeed ay u soo gudbiyeen baarlamaanka kaasi oo ah midka kacdoonka weyn ka dhaliyey magaalooyinka dalkiisa ruuto ayaa shirkiisa jaraa'id ku sheegay in uu qaatay dalabka dadkiisa oo ahaa in uu ka laabto qorshahan lagu kordhiyey canshuuraha dadka isagaoo si cad u sheegay inuusan qalinka ku duugi doonin hindise sharciyeedkaasi goor sii horreysay wuxuu william ruuto ku goodinayay in ciidankiisa gacan biraha ku qaban doonaan dibadbaxyaasha isaga oo qaar ka mid ah dadka kacdoonka wada ku tilmaamayey kuwa dembiilayaal ah balse ugu dambeyn waxay dibadbaxayaashu ku guulaysteen inuu madaxweynaha ka laabto go-aankiisa kuna qasbanaado in uu si toos ah u shaaciyo inuusan saxiixi doonin hindisahaasi dad badan ayaa ku dhintay isku soo baxyadan oo soo bilowday toddobaadkii hore dibadbaxyada ugu xoogan waxay ka dhaceen magaalada nairobi ee caasimadda u ah kenya halkaas oo ay ku dhaawacmeen in ka badan saddex boqol oo kenyaan ah halka in ka badan labaatan kalena ay ku dhinteen haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada mid ka mid ah warbixinada ku daabacan wakaaladda wararka ee shahaada waxay ka hadlaysaa dalka yugandha iyo imaaraadka oo sii kordhiyey maalgashiga uu ku sameynayo waddankaasi xukuumadda museveni ayaa ku dhawaaqday in xukuumadda abudubay ay gudaha dalkaasi ka dhisayso garoon saddexaad imaaraadka ayaa muddooyinkii dambe sii kordhiyey maalgashiga uu ku sameynayo bariga afrika si uu u soo jiito dowladaha nasaarada fuqarada ah ee dhaca gobolkan aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada hadalhayn ka dheliyey hadaladii aan horay uga soo warbixinnay ee eedeymaha ahaa ee ay isdhaafsadeen muuse biixi iyo xasan gurgurte xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigahna caawa waa inagaynta aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa waxaa noo soo socda qodobo kale balse markan gelgaduud maamulka islaamiga ah magaalada ceelbuur ee wilaayada galgaduud ayaa soo bandhigay askari taa'ib ah oo ka soo goostay maleeshiyaadka murtadiinta ee loogu yeero macawisleyda kuwooda ku sugan magaalada ceeldheer ee wilaayada galgaduud haddaba askarigan taa'ibka ah ee lasoo bandhigay waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii murtadiinta ee sida dirqiga kaga badbaaday weerarkii barakaysnaa ee mujaahidiinta ay ku qaadeen magaaladaasi kaasoo lagu dilay askar fara badan oo murtadiina gawaari dagaalna looga soo furtay askarigan wuxuu si gaara istaaf ugu ahaa horjoogihii murtadka ahaa ee weerarkaasi lagu dilay kaasoo lagu magacaabi jiray cabdulle maxamuud cabdi haddaba markii askarigan toobada loo qabtay waxa uu ka sheekeeyey walaaca iyo cabsida faraha badan ee murtadiintu ay qabaan iyo subaxaas ceeler wixii ka dhacay walaalkan anas al ansaari ayaa waraysiga noo qaaday magacaygu aniga waxaa la yidhahaa cumar ismaan garuun aa la yidhaha waxaan kasoo jeedaa gobolka galgaduud gaar ahaan degmada cows weynaan ku dhaldhay muddo sanad iyo sideed bilooda ayaa nimankan macawisleyda ka mid ahay ayankoo jooga meesha la yidhaahdo cadcadooy ayaan ka soo raacay ceeldheer mise gawaay intaas markii la imaanaya ayaan la socday markii laga laabta waa la laabnay markii dambe oo haddana lagu soo laabtay na waa la socday marka haddii aan arka dhaqamada meesha yaallo iyo xaaladaha ka jiro oo xag diiniye diiniyaneed iyo xaalad walbaba aan u fiirshay iyo caqabadaha yaal iyo dadkiioo maalin walbo haddii la yimaado maarata dhaawacii laga kudayo oo xaaladuhu ay khatarteedu badan tahay in waxaan isiri diintaadana waxaysan gelin noloshaadana ha ku layicine ahalkaaga la xiriir sidaasna walaayada arrimahaaga ugu gudbiyaan waan garta marka hadda socodkan aad socotid oo aad joogto degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga galgaduud halkee ka timid waxaan ka imid degmada ceeldheer maxaa ka qaban jirtay marka degmada ceeldheer waxaan ka qaban jiray macawisleyaan ahay qabiil oo qoryo iyo baabuur isu soo saaray oo in dagaal la wado oo al-shabaab lala dagaalamo qaab ah wado ayaan soo raacay ninka raggaana intaan ilmaha kasoo hoos qaadayna waa u yeertaaho wax walba waa qabtaan laakiin xaqiijiyan markaan aniga cawsina ku noolaayoon walaayada ku hoos noolaayo iigu horreysay iyo markaas laba sano aan maqnaay haddaan isbarbar dhigay nasrigii aan ka hoos baxon ku caasiyoobay ayaan hadda ilaahay igu soo dhawaadhay uguna tooba keenay sidaasaana ku imid
waa garta marka dhowr dagaal ayaa ku qabsaday marka dagaaladii ku qabsaday nooga sheekay qaar ka mid ah wallaahi now dagaalada horta dhowray ahaayeen mise gawaay gurmadaan mar ku tegay dagaal ka dhacayo kuwii litaryaanka meeshaas lagu lay jiray ayaduna xaaladay ahayd khatara oo dad dhaawaca looga soo cararay oo anay gurmadka ahay qoryihii aan wadanay qaybtood laga qaatay oo meeshe laga soo cararay intaas waa ka dhacday meel layidhaha haanta caga dheere dagaalo galab iyo subax laba maalin ka dhacana waa ku jiray ayadana dhaawac iyo meyd aan uga tagnay xaaladuhu intaas laakiin aniga sabdigii subaxdii ceeldheer ayaa igu khatar badneed khatarta aan isiri xaaladaanu xaalad maahin ee waxa aan haayo inaan tuuro oon meel isaga rido aan ku sigdhay subaxaasay ahayd dagaalka ceeldheer anagu meesha la yidhaahdo ceel weef ayaan difaac uga jirnay meeshaas macawisley aan ahaynay qolada ciidamada ah oo kaleo meelaha degan garabkaan isku hayno oo qaalid buulid oo kuwa lagu magac daray ahay dagaalkii markuu meesha ka dhacay meeshii kala firxadaa dhacay midka taliyahayo na xukumaayo cabdulli cabdi la yidhaahdo mid asagoo dhaawaca cararayo midka duqaasaa na xukumayey asigana looma cidaynoo meel cidlaha looga tegey xaaladina hadday cuslaatay in qof walbaahu nafteeda say u maaray karta ay u maaraysay meeshiina waa laga kala orday
sarkaalka cabdulle waxaad ilaalidii dadkii sida gaarka ugu dhawaayaa ka mid ahayd markii bal wax gaara xaaladiisa nooga sheekay asigana wallaahi nin xaaladiisa lama hubi karin oo meeshii rag ordaayo oon hakahayn oo mar walba xabadda ay dhacaysaba aan hadda jilib laabayn oo socod ku jiro oo orodka ilaa wada ay nugu soo galeen oo aan isiri meeshaan wax aan roogsi lahayn looma barbar dhigi karee aan kala mashquulnay ayaa asiga iyo inta ragga la socda noola dhela dhex maray dhinacahana nagala qaaday ayaan anagu ka orodnay asiga tuloo cede ku roona qof walba teedaa kusoo dhacda maahane dhaawac iyo dhimasho dhacday qof u fikir mahayn gaariyaasha cabdibilaayaasha ahay oo isagu hal uu xukumaya kamid ahay iyo laba kale oo kuwa macawislay lahaayeen asigoo dhaawaca ayay ka ordeen oo meesha uga kala gudeen qof walba lafeeda ay tatan sidaasaa looga gudaa yunis iyo cabdulle isku goob maa lagu dilay mise laba goob ayaa loo kala dilay laba goob ay ku kala dhinteen yunis magaalada meesha bari meel looga baxo bacaadaha baabuurta ka gashay asoo meeshuu joogo ayaa lagu galay oo ku dhintay magaalada banaankeeda u dhow annaguna magaalada dhanka waqooyi qiblada ayaan ka jirnay dhankaan jihadu noo tilay ayaan markaas ku baxnay ee, layskuma soo noqon mar dambe oo shan afar saac shan saac kabacdi oo un magaalada si loo soo un muuqmuuqsooy meelaha laysugu soo aadayay la yimiday haddii la yimidaa midad kale arko meesha yaala qori bekam ayaa waday dagaalkaasi marka waxyaaba badanaa kugu soo dhaca markii banaanka laisku eriday bal ka war xaaladaad markaas anu un ordayo oon aan ridayey markii banaanka laysula baxa geedo yaraa meeshii ku hirgeedii laga baxay gaadiidkiina uu banaanka iska sii ordayo anaan caga ku dhammayn qorgina qora culus yahay cid hadda iga bedelayso ama xataa si laisku igu yiri qora iga qaadi karta aysan meeshi joogin wallaahi nin xasuuso badan ayaan galay oon isirinow maantay meeshaan ilaahu idinku halaagsamin xaaladan waa ka tegleed manaatooqan ka fakatee meesha nolol lama taalo dadka haddii sidaas looga kudayo annaad qorgiisi dabaabuurkina maaskaaga cararta aada la shaqaynaysay wallaahi niyahow qorogaan maanta waa ku ebteleeyey culayskiisii haddaan lowla adan hay lahayd dadkan iska caasay lagu iska orday ayaad iska geli lahayd aan qalbiga iska eri ciidamada mujaahidiinta waxay dagaalkaas ka soo bandhigeen filim ay ka soo bandhigeen oo degmada lagula wareegayo ragga il garanaysa ayaa goobta kasoo muuqanaya bal ka war ma daawat filimkaas waa daawadhay filimka magaalo taaladoo kale aan koo joogo ee, meesha aalmatoor oo kale ee, gorgor oo eelaboorka magaalada ka banaanka ahoo weliba ka shisho oo magaalada ee, halkaas oo dhanka ee, koonfur uga aadan ay dhaafeen oo ceelweyne meel layidhaha ay tageen oo magaalada ka shisho oo banaankeeda looga socdo afar kilomitir saddex kilomitir ay tagayeen intaasba waa arkayeen haatan waxaa ku sugan tahay degmada ceelbur wilaaya islaamiga galgaduud see lagu soo dhaweeyey wallaahi si sharaf laa laysoo dhoweeyey aniga galab sagaal saac iyo camankala camalanka soo baxay degmada ceeldheer anigoo socdo oo hubkayga sidhaan ka soo baxay haddaan soo baxay waxaan imida meesha la yidhahdo haanta caga dheere si sharaf leh ayaa walaayadu ii soo dhoweysay oo karaamo leh oo ay inta aniga socodka ku jiray oo xiriirka waday inay iga kurbo badnaayeen oo aniga i raadinayeen oo sida ii soo hana lahaayeen ay maaragtahay ilaahay dartii ay iigu soo dhaweylaayeen ka shaqaynayeen sidaas sharafta leh laigu soo dhaweeyey marka raggii aa ka soo tagtay oo qoryaha kula waday ee shareecada la diriraya bal ayaga ugu dambeyn maxaa ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa inaysan naftooda aysan riski ku gelin ay ilaahay ugu toobo keenaan ay sidaan kale anugu aan uga soo kacay oo nabadoonka iyo ahaladeyda aan ula soo xiriiray iyo sida sharafta la karaamahale laysoo dhoweeyey inay dhabagalkeedii ka shaqeeyaan isaga soo kacaan oo aysan naftooda riski iyo cabsi iyo habeen dambe sabdi waaye sabdigu waa xaaladii khatarheedoo sabdiga lagu jiro aysan qalbiga oo ayaankii ilaahay laga dhigtay ayaan xaaladiisu ay xaalad khatara tahay loo aaminay waxaan leeyahay isaga soo tagaanaan leeyahay barnaamijkan sabtiga macnaha waa cabsi badan ayaa jirta weerarka ceeleer ayaa dhacay marka saasaa cabsi keentay miya wallaahi subaxyada sabdiyaa oo dagaalo dhacay oo adiga mudugka ka dhacaano gulguduudka ka dhacaano meelo kale ka dhacaano sabdi sabdiga xaaladdu khataro ay aheedo waayo waxaa la qorshaystaba in sabdigu nagala adkaahayo xaaladdu haddiiba noola yimaado aan meeshaas nolol weyn aysan jirin marka maalin sabtigaa baasaysateen aa sabdiga khataraan u aaminay maalinta sabdiga galabta sagaal saac haddii la dhaafay sagaalka amba tobanka gasho wixii ka dambeeya xogay la nastaa inta ka horeyso waxaa waa taargidaa si loo yahay oo sabdiga saacadiisaa lagu jiraa cawada sabdigaa soo gashay ayaa qalbiga nooga tiil habeenadana lagu hoyahayay inteedu ugu dambeeyay wallaahi waxaa ku soo koobay dagaaladu horta waqtiyo badan ay dhaceen oon sabdi keliya ahayn laakiin sabdiga waxaa ku soo koobay meelaha aan ka xusi karno khasaaraha nafeed iyo mintaa hantiyadeeda ka dhacday iyo dhibaatada ka dhacday dad noolna oo maxaabiisana la fiirsaday oo la wado oo maaragtay dhibaataysan ee garbaduub u xiran dad dhaawaca oo laga ordayo ayaa sabdiyadaas dhowr jeer ku fiirsanay marka sabdigiaan saas isaga iclaansanay in sabdigu uu xaalad dhiin jarata haddii waqtiga maalin sabdaadu xaaladeeda la galo waa hagaag dhegaystayaal kulan jooro ka dhacay ayaan soo wadnaa balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda walaalkeen ismaaciil salaad ayaa soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenaan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yahuudda ayaa maanta waxa ay duqeymo ka geysteen qayba ka mid ah magaalada khaza halkaasi oo ay ku shahiideen dad fara badan oo filistiiniyiin ah waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in yahuuddu maanta keliya ay khaza ka geysteen ilaa afar xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya ilaa lixdan ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol iyo afartan kale oo filistiiniyiin ah goobaha yahuuddu ay xasuuqida ka geysteen waxaa ka mid ah xerada qaxootiga ee jabaaliya ee ku taala waqooyiga magaalada khaza halkaasi oo yuhuuddu ay maanta gumaad ka geysteen dad shacaban ah ay ku shahiideen sidoo kale yuhuudda goobaha ay duqeymaha ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqada rafax mandiqada khan yunis oo labaduba dhaca koonfurta magaalada khaza sidoo kale yuhuuddu waxaay maanta duqeymo ka geysteen qeybo ka mid ah galbeedka magaalada khaza xasuuqa ugu daran yuhuuddu waxay maanta ka geysteen xerada qaxootiga ee jabaaliya halkaas oo lagu soo waramayeen ku dhowaad soddon ruux oo filistiiniyiin ah oo haween iyo caruur ay ku jireen in ay ku shahiideen tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen sida warbaahintu maanta ay soo bandhigayeen muuqaalo ku aadan gumaadka yuhuuddu ay ka geysteen xeradaasi
اللحظات الأولى لاستهداف مجموعة من المدنيين في شوارع اللحظات الأولى من استهداف مجموعة من المواطنين لا تواجههم مروان سيبه عدد من الشهداء والإصابات في استهداف مجموعة من المواطنين داخل مدينة جباليا الحديد حي حي الجرن
sidoo kale warbaahintu waxa ay maanta soo bandhigayeen muuqaalo ku aadan gumaadka yuhuudda ay ka geyseen galbeedka magaalada khaza iyadoo la arkayay dad shuhado iyo dhaawac isugu jiray oo laga soo daadgureynayay dhismayaasha ay duqeeyeen yuhuudda waxaana dadkaasi ka mid ahaa caruur yaryar oo ku dhaawacmay duqeymihii maanta ay yuhuuddu ka geysteen magaalada khaza ايش اللي معلق ام رجله؟
كله طالع بس كف رجله معلقه بطون ولا حجار عليها؟
جار وجسم بنات في شهيد؟
شهيد فوقيها اللي مكربس عليه الشهيد اللي فوق هذا هذا الشهيد
waa hagaag intaana ka bixin gumaadka yuhuudda bal aan eegna tirakoobkii ugu dambeeyey dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yuhuudda waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in tirada shuhadada filistiiniyiintu ay iminka gaartay soddon iyo toddoba kun toddoba boqol toban iyo sideed ruux inay shahiideen halka dhaawacana uu marayo siddeetan iyo lix kun saddex boqol toddobiyo toddobaatan ruux inay dhaawacmeen bal markan aan eegno halkii ayay maraysaa qaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yuhuudda dagaalo u dhexeeya xoogaga muqaawamada reer falastiin iyo ciidanka yuhuudda ayaa maanta waxay ka dhaceen mandiqada rafax ee koonfurta magaalada khaza halkaasoo iska horimaadyo xoogan ay ka dhaceen muqaawamadu waxay sheegeen inay khasaaro xoogan maanta gaarsiiyeen ciidanka yuhuudda taliska ciidanka yuhuuddu waxa uu isagu sheegay in dagaaladii maanta ka dhacay rafax looga dhaawacay afar iyo toban askari oo ciidamadooda ka tirsan sidoo kale xoogaga waxska caabinta reer falastiin waxa ay sheegeen inay maanta weerar madaafiic ay ku qaadeen halka loo yaqaano natsaarim oo saldhig ay ku leeyihiin ciidanka yuhuudda khasaaro xooganna lagu gaarsiiyey weerarkaasi waa hagaag xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazana caaw waanageynta aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa markanna wilaayada jubbada hoose kulan ballaaran oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta maamulka wilaayada jubbada hoose iyo qaar ka mida beelaha dega wilaayadaasi ayaa ka dhacay deegaano dhaca duleedka magaala xeebeedda kismaayo xilli dhowaan wafdi ka socday wilaayada jubbada hoose uu gaaray deegaanada dhaca duleedka magaalada kismaayo ayaa halkaa waxay kulamo kula qaateen salaadiinta iyo waxgaradka beelaha dega magaaladaasi kulanka waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin ammaanka horumarinta dacwada iyo sidoo kale ilaalinta dhirta iyo waxyaabo kale ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay sheekh axmed abuu yuunis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية إن أولا الله سبحانه وتعالى يا مهد اسكله نو سورة قليي شركان إيو كلنكان وقيمها بدن kulankan oo aan ugu tashinaynay kulankan waxaan ugu tashinaynay dhowr arrimood oo aan keenay oo isdhahnay waxaa wanaag u tahay diinteen iyo dalkeen arrimahaas waxaa ka mid ahaa amniga sidee aan amnigeen ku sugaynaa waxaa kale aan ugu tashinaynay sidee dacwada iyo diinta aan kor ugu qaadaynaa dadkeen aan mas-uulka ka nahay oo meel kasta ay joogaan baadiyadii joogaan aan u gaarsiinaynaa waxaa kale ka mid ahaa oo aan ugu tashinaynay badeecada oo dhulkan ku faaftay dalkiina baabi'inaysona sideen ugu hortaagnaa waxaa kale ka mid ahaa oo waxyaabaha aan ka tashanay ka mid ahaa maadaama oo waajibna waa saaran yahay oo qof gooni aan saaranayn waajibkaas sadaa u gudanaynaa oo ah jihaadka fii sabiilillahi tabaaraka wa tacaala waxaa kale ku jiray dhirtan oo maanta aad dareemaysaan sidaa iyadana ma ogtahay oon ugu hortagaynaa barnaamijkaas dhammaan markii aan gurfaynay oo hoos loo fiiriyey dhaqankii iyo nabadoonada iyo wahagaradkii waxaan isku waafagnay in aan maslaxa u ahayn arrintaas ayadaa dalka aan ka hor tagno hal dhinacna aan ku wada soo wada jeesano gacmahaan isku qabsano dhammaanteen wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahay wuxuu leeyahay xarag ilaahay qabsada yaana lagu kala tegin sidaas darteed markaan dadka dhaqanka iyo salaadiinta iyo guud ahaanna waxa loo sameeyey ama loo dhisay waa waa shaqadaas allah wuxuu leeyahay walaqad akhada allahu miithaaqa bani israa'iil wa akhada allahu minhum ithnaa cashara naqiiba wa qaala allahu innii macakum wa qaala allahu innii macakum yaa maca noqna allah subxana wa tacaala goormaa markan lain aqamtum asalaa wa aataytum azakaat wa aamantum birusulii wacajartumuuhum waaqradtum allaha qardan xasana aayaddaas marka waxay u baahan tahay inaan dhaqangelinno wanaaggana aan farno humaantana aan reebno waxaa markan loo bahan ya walaalayaal diinta qof goona male in markaan waxyaabihii aan isku waafaqnay oo aan isla gurfaynay oo aan isku waafaqnay aan fulino allahna wuxuu leeyahay owfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas'uula waa waxa lagu ballamay waa diin waxaan ku ballamayno maaha ciyaarciyaar ma ah waxaan ku ballamayna iska dhah ma ah waa waxaan ku ballamayna waa diin waxaa loo bahan yahay markan waxaan ku ballangnay oo aan isku waafaqnay inaan fulino oo aan ka dhabayno qof kasta haddii keligiis istaago oo meeshii ku aadin yahay u istaago oo shaqadaas u istaago meel naga soo galaa ma jirto waxaa marka loo bahan yahay walaalayaal inaan diintaan ka dhabayno diinta yaa iska leh diinta yaa iska leh allah yaa ilaalinteeda laga rabaa annaga ballan ma naga tahay inaan diinteen difaacanno oo aan khiyaano iyo waxaa weye hooskaan ugu bahan samayn ballan ma naga tahay ma ku ballangnay ma ku ballangnay ilaahayow subxaana wa tacaala adaa markaa ataka ilaahu adaa markaa ataka ilaahay subxana wa tacaala adaa markaa ataka marka walaal waxaa loo baahan yahay xadiidka nabiga alayhi salatu wasalaam aad garanaysaan qofka haddii aan jihaadin ama naftiis aan ugu sheekay inay jihaado waa qayb munaafiqnima ee ku dhimanaa markan ilahay subxana taala naga badbaadiyo naafaaqnimada ilahay naga badbaadiyo si aad dareemaysaa nimankaa maanta halkan aad joogaan dee anaga moogtahay nala dhasheen inay hebel ha ahaadaan inay kada ha ahaadaan waxaa loo baahan yahay markan qaabka oo moogtahay u shaqaynayaan qaabka waay inaan istaan si kasta ahaadaan saxaabada markii aad fiirisaan qof baa adeerkiis oo moogtahay aabihiisa bad ku dhufanaya qof baa walaalkiis ka hor imaanaya moogtahay oo marka maxaa loo kala tagay diinta lakum diinukum waliy diini aayaddan sooma tilmaamayso alwalaa walbaraa alwalaa sooma tilmaamayso inaan ka dhabayno war waxa noo dhexeeyo waa diinta waaye waxa noo dhexeeyo kitaabkii sunnada waaye markan kitaabkii sunnada aan difacno waxaan kale walaal aan u baahanahay waxyaabaha aan isku waafaqnay oo haddaan isla xariignay oo aan isla qaadanay walaayadu waxaa diyaar u tahay in barnaamijkii laysku waafaqo oo fuliso biidn illahi albaari idinkana waxaa la idinka rabaa dhaqankii baa tihiin waxgaradkii baa tihiin nabadoonadii baa tihiin baashaas in naftirkiin wacyigeliin iyo maogtahay qof kasta meesha ka soo jeedo aad dadku u sheegtaan u digtaan allah subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa'i alxusnaa wa sifaatihi alculaa ilaahu diinta ilaah kura yar ilaahu diintan kor nooga qaad ilaahayu rabbiyo raxmaano ilaahu diinta ilaahu nafansi ilaahayu islaamnimada ilaahu nagu noolay ilaahu iimaanka ilaahu nagu dil rabbanaa aatinaa fi ddunyaa xasana wa fi alaakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar wa sala allaahuma wasalam calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wasaabihi wasalam intaasi kadib idaacadda andalus ayaa waraysiyo la yeelatay qaar ka mid ah odayaasha iyo salaadiintii kulanka ka qayb galay bashiir muxyidiin ayaa waraysiga noo qaaday bismillaahi raxmaan iraxiim aad baad u mahadsantahay walaalka faysal mahad soomaali waxaa halkan ku soo gebagaboobay kulan aad u qiimo badan oo u dhexeeyey qaar ka mid ah qabaa'ilka dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo mas-uuliyiinta wilaayada uu horkacayo sheekh axmed abuyunis oo maalmahan socdaalo iyo kormeero ku maraya deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose falanqeyntan kooban waxaa gala qaybgeli doona insha allahu tacaala suldaan cabdilweli xasan madoobeyrow suldaanka beesha sade ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa sidoo kale igala qaybgeli heli doona suldaan xasan ibraahim muudey suldaanka beesha gaaljecel sidoo kale waxaa kala qaybgeli doona suldaan sharma arke cali jaamac suldaanka beesha harti sidoo kale waxaa falanqeynta igala qaybgeli doono nabadoon maxamed cabdi cumar dugow nabadoonka beesha gaadsan ee degta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ugu horeyn waxaan soo dhoweynayaa suldaan cabdulweli suldaane marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowow idaacadda islaamiga andalus wcalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu jasaaka allahu khayr idaacadda andalus waa ku mahadsan tahay maadaama adee geed walba iyo meel walba kulan uu ka jiro ay dadka muslimiinta bulshada ee usoo gudbinayso wixii ka dhaco insha allahu tacaala awalan alla subxaana wa tacala ayaan u mahad celinaynaa uma walaayata jubba sufla iyadana waa u mahad celinaynaa eena soo booqatay maanta insha allahu tacaala meeshan waxaa ka dhacay kulan ballaaran ee ka soo qayb galeen beelaha soomaaliyeed sagaal beelood beelaha soomaaliyeed ka mid ah insha allahu tacaala beesha waxaa ka mid ah beesha sade oo anigaa suldaankeeda ahay suldaan cabdiweli xasan madow yarow waxaa ka mid ah suldaan xasan muudey waxaa ka mid ah suldaan sharma arke beelo kaleo soomaaliyeed sagaal beelood ayaan ku soo koobnay walaayada waxay ka hadashay afar qodob qodobka si aad iyo aad ii taabtay laba qodob kulley soo hoosgelaysa qodobna waa dacwada qodobna maxaan ku idhahdaa waa amniga dacwo haddaysa jirin amni ma jiraya insha allahu tacaala annaga haddee walaayada way nagala hadashay qodobo badan ay nagala hadashay waxaa aad ii taabtay qodobka dacwada iyo amniga oo issoo hoosgelaya walaayada waan la qaadanay qodobkaas ee dacwada in dacwada maxaan ku rahda la xoojiyo oo wilaayaadka walaayada jubbada hoose gaar ahaan degmada kismaayo meel walbo ayay walaayada joogto in dacwada la xoojiyo jihaadkana maxaan ku rahda la booriyo run ahaantii maanta markii nala buraarujiyey mase qabiil walba oo soomaaliyeed kulankan ka soo qayb galay la buraarujiyey oo jihaadkii maxaan ku rahdaa lagu dul akhriyay aayadihii qur'aanka infiruu khifaafan wathiqaalan wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum oo loo sheegay gaalada dhagartooda run ahaantii dad badan oo duurkan ku jiray oo reebaadiye ahaa jareeraca ka kacday xaaddooda istaagtay waxay diyaar u yihiin dacwadana inay waxaan ku rahdaa kor u qaadaan oo wilaayada islaamka maxaan ku rahdaa ay kala qayb qaataan waxay diyaar u yihiin in jihaadkana ay ka qayb qaataan oo saacaddaa wixii ka bilowdo ay garab istaagaan mujaahidiinta run ahaantii deegaanadan waa lagu soo duulay gaala ku soo duushay axmedowaa ku soo duulay insha allahu tacaala beelaha soomaaliyeed sagaalka beelood ee iskugu yimid meeshaan waxay ballan ku qaadeen in jihaadka la garab istaago dacwada la xoojiyo xabadda koowaadna axmedow lagu rido xabadda labaadna kenyaati laga dhigo insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa beelahan oo isgarab istaagay diin isku garab istaagay in magaalada kismaayo insha allahu tacaala gacanta ay soo geli doonto insha allahu tacaala beelaha soomaaliyed waxaan kula talinaynaa mase aan ugu baaqaynaa in walaayada jubbada hoose ee hadda lasoo magacaabay la garab istaago naf iyo maalba lagu garab istaago insha allahu gaar ahaan beesha sida waxaan leenahay walaayada waxaan rabnaa inaan soo dhaweyno diyaargaroowa qoryihiina qaata dacwada iyo jihaadkana ka qayb qaata aad buu umahadsan yahay kaas wuxuu ahaa suldaan cabdulweli xasan madoobeyrow suldaanka beesha side markan waxaan soo dhoweynayaa suldaan xasan ibraahim muudey suldaanka beesha gaaljecel suldaane assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowow idaacadda islaamiga andalus calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaat maanta waxaa ku kulmi beela fara badan oo sagaal beelood ka koobana maanta ku kulmi sagaalkaas beelooda ka tashanaya ee aayahooda iyo danahooda iyo howlaha ayaga ay leeyihiin inay iskugu ammaadeen ka tashtaan manaa dantooda ay manaa ka tashtaan ayay halkaas iskugu ammaadeen maanta dadkaas iyo farxad iyo dhiirigelin iyo wanaag intii macnaha maanta ay isu sheekaraan waa isu sheegeen annaga dadka geela dhaqdaan nahay oo xoolaha macnaha aad u dhaqdaan nahay aniga waxaa isoo aad isoo isoo kici oo isoo isoo dhaqaaji qodobka dhirta oo macnaha la guraya waayo macnaha nin hadduu xoolo dhaqato yahay oo reeguura uu yahay oo hantidiisi iyo xoolihiisa ay yihiin miiga dadka xoolaha daaqa ay yihiin wixii asaga dhibaya inuu ka hadlaa macnaha aafican anagu waxaa aad ii dhibahaya oo macnaha kulley waxaa ka mid eh dhirta macnaha inaysa macnaha ay i anfacday oy xoolaha macnaha ay anfacaysa oo amniga ay anfacaysa oy tala walba oo macnaha islaamka uu u baahan yahay macnaha ay anfacaysa waayo dhirta haddaa la baabi'iye waxaa ammaanaya wax badan oo manaha oo waxaa ammaanaya oo dulduleel oo dhibaata manaha ammaanaysa ana qodobkaasi marka waxaa aad ii ku leemigay qodobaha aan wada dhegaystay oo rag kalena meesha ay fadhiyeen waxaa aad ii ku leeyey qodobka dhirta oo manaha aad loo baabi'in hayo oo deegaanka manaha ee la xaalifin haya dadka marka waxaan kula talinaya dhirta la baabi'inaya manaha in la joojiyo nin walba wiilka war soomaali waxa waaye gaal baa manaha adeegsan haya oo dhan yahay dhirta dhammee oo sida manaha oo dhirtaas xoolaha hadday waxay daaqaa ay waayaan ile soomaali sideeda barnaamijyahaadka intaan dhan waxa lagu difaaca waa maalka maalka lagu difaacana waa xoolaha xoolahana hadday manaha meel ay daaqaan ay waayaan oo dhir ay waayaan waxay noqonaan dhulkii manaha ee saxaruu noqonaa saxara hadduu noqdona manaha sideedaba gacantooda in la horsaday macnaha mane annaga markaan dad dowlad oo dhisana nahay ilaahay subxaana watacaala andhisi kitaabkaas ilaahay subxaana watacaala waxaan ku difaacayna waxaa waaye waa hantada iyo maalka oo mana dhirta daaqa uu u baahan waaye dhirtii haddii maalkaas laga baabi'ini inuu maalkaas manaha uu dayacmaya noo soo baxday aniga dadka ummadda soomaaliyeed oo deegaanka oo manaha maanta ku nool waxaan ku boorinaa dhirta in manaha ay difaacaan oo la celiyo oo dhirtaasiy oo beelaha soomaaliyed gaar ahaan beesha anaan ka dhasho beesha gaaljacel oo degmada kismaayo in waxaan kula talanaa ay difaacaan oo dhirta ay macnaha celiyaan wiilashooda dhirta gura ay macnaha ka reebaan dadka oo macnaha dhirta oo maabiina ay ka celiyaan meel walbo deegaankooda ee macnaha ay ka hadlaan arrinkaa isaga aan eed macnaha iyo dhiirigeli arrinkaas iyaana macnaha ku wareegnaa ummadaas oo dhallinyaradan ee macnaha la qabta oo dhirtaas laga reeba oo la gaalka migrigiisa iyo dhibaatadiisna iyo lacagta uu bixinaya asxaan kuma bixinaya iyo dhedheel kuma bixinaya halkaa inay saxaaro noqoto oo xoolahaasna baaba'ana rabaa abaarta waad arateen markay dhacda xoolaha sanadii abaaraha ay dhacayaan geelaa segtay iska dhaaf adduunyo kale waxaana kalafay dhirta manaha oo la jaraya oo dhulka laga bina xoolaha waxaa waaye geedka markuu qoon yahay waa daaqaan markii manaha uu macnaha uu jilaarsadana waa dhaca caleenta laga daaqaa labadii shayba geedka daa la baabi'iyey dhirta macnaha waa baabeesa arrinka asaga ah macnaha ay kulley haddii beelweyntii oo manaha lagu aqaanay geela dhaqanaysay ayaan nahay ina marka dhirtaas la ilaaliy oo la celiya intaasaana mana bogaagna aad buu mahadsan yahay suldaan xasan ibraahim mudey ayuu kaasi ah suldaanka beesha gaaljecel markan waxaan soo dhoweynayaa nabadoon maxamed cabdi cumar dugow nabadoonka beesha gaadsan ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose islamarkaana ka qaybgalay kulanka qiimaha badan ee ka dhacay deegaanada wayaanta ee dhacduleedka magaalada kismaayo nabadoona soo dhowow assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulan ayaa maanta dhacay oo qodobo dhowr ayaa looga hadlay adiga ka nabadoon dugow ahaan maxaaad kusoo jiitay waxaadii soo jiiday kulanka laga hadlay sida dhirta iyo macnaha waxay soo jiitay badeecooyinka oo macnaha wadanka dhibka ay ku hayaan badeecada bal tafasiil naga sii badeecada wadanka dhibka ay ku hayso meel oo geerigo-an ahay badeecada la dhigaya ee qolada gaalada oo soo dushay meeshaas ayada waa hooy ay ku gabadaan waxa ay cunaan macnaha meesha ayay ka qataan qoladaas ayaana qarisaa badeecooyinka wata marka raashin meel la geeyaa raashin baa meel la geeyaa raashinkaasna qofka macnaha hadduu soo duulo oo duurka uu ku jiro ee wuxuu gabaad wuxuu u yahay raashinkaas macnaha meesha lagu haya ayaa laga nooleeya u qaataa marka insha allah magaalooyinka iyo tuulooyinkina badeecooyinkii waa laga go-ay oo macnaha waxaa jiidatay way dumayaan magaalooyinkii macnaha ganacsigi waa eber waxaa baabiyey badeecooyinka muddo lix sane ayaa laga hadlaya macnaha lixdaa sano mar walba waxaan ahaa badeecooyinka soo dumiya oo macnaha magaalooyinka kusoo darsama dadkaa waa laga qustay waa meel hooy ah oo macnaha lagu gabado magaalooyinkana ayagaa baabiyey marka insha allahu sagaalka beeloodoo meesha iskugu imaatay oo jubbada hoose halkaas waaliyaasha manaha ay dhex joogaan waxaa lagu ballamay badeecooyinkaas ayaga ah isku afgartay in macnaha lasoo xareey annagoo anigoo macnaha afka beelaha soomaaliyeed ku hadlaya gaar ahaan nabadoonka beesha gaasanne insha allahu marka intaas ayaan isla qaadanay sagaalka beeloodna oo waddanka degta walaayadana waynala qaadatay ciddii hadhow wax ka keeni doontaan ayaday u taallaa jazaak allahu kheyr aad buu umaadsan yahayn nabadoon maxamed cabdi cumar ayuu kaasi ahaa markan waxaan soo dhoweynayaa suldaan sharmaarke cali jaamac suldaanka beesharti suldaane kusoo dhowo idaacadda islamiga alandalus waxaan soo dhoweynayaa awalan idaacadda alandalus aad iyo aad waxaa waaye waxay soo jiitay meeshan waxaa ka dhacay shir qiimo badan aad iyo aad loo soo agaasimay aan ka tashannay beelaha wadadega walaayada jubbada hoose si guud shirkaas si wanaagsan buu noogu soo dhammaaday qodobo badan baa laga hadlay muhiimaddiisa waa afar qodob afartaa qodob qodobka isoo jiitay anigu si gaara oon doonay idaacadda inaan la wadaagaa wuxuu yahay qodobka ah gaalada iyo gaalaraaceynta gaalada iyo gaalaraaca dhibka ay maaragtay maanta ku jiraan iyo nasriga iyo nimcada maanta annagu aan haysanno aan kaga faa'idaysana idaacadda inaan gaarsiiyo dadkii qabaa'ilada ahaa aan ka dhalannay ama maaragtay aan matalnay intaba soomaaliyeed iyo aad ii soo jiirtay aan doonay idaacadda inaan la wadaago waa garta maxaa marka fariin ama baaq u jeedinaysaa waa saas oo kale walaalle waxaan fariin gaarsiinayaa dheer fariin dheer aan gaarsiinayaa dadka beelaha soomaaliyeed meel walboy degaan waxaan gaarsiinayaa inay ka soo go'aan gaalada iyo gaalraaca ayna ku soo dumaan diinta islaamka ay u soo hijroodaan ay ka soo hijroodaan waddamada gaalada waxaan leeyahay si guud dacwada maanta waa idin gaarsiinaynaa ilaahay dartii baa idin gaarsiinaynaa ka soo galbadaan idin leenahay gaalada ka soo hijroodaan idin leenahay maxaa sababay oon arkay nimcada maxayta ka mid a ilaahay subxaana watacaala diintiisaan u nusraynayno amniga istiqraarka jihaadka ilahay waa ku leey nabadgelyada war meeshan cid isdilaysa male cid isdulmaysa male ninkii dembi geysta asagay gaal ku tahay yaa marka waxaan leeyahay war dulmigaa iyo gaaladaa iyo gaalraacintaa ka soo hijroodaan leeyahay idinkoo ilaahay subxaana watacaala uga run sheegaya saasaan ugu baaqaya aad buu mahadsan yahan suldaan sharmaarke cali jaamac ayuu kaasi ahaa suldaan gabasharti waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaana ku soo gebagabeynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo ballanaa inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu